الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه فاصل وتقطع يد السارق بثلاثه شرائط watuqdacu waa la jaraa yaddu saariqi tuugga gacantiisii baa la jaraa bihalaaثati sharaa'id ay biwujuudi halaaثati sharaa'id saddex shardi marka la helo ee ay joogto ayaa la jaraa an yakuuna waa inuu yahay baaliqan mid qaangaadha waa inuu yahay qofkan wax hadaya caaqilan oo miyir qaba oo aan waallayn wa an yasriqa waa inuu xado nisaaban nisaab macnaha qadarka gacanta lagu jaro qiimatuhu nisaabkaasoo uu qiimihiisu u dhigmo rubcu diinaarin diinaar rubucii uu u dhigmo waa garaam iyo wax yar hal garaam oo dahaba oo saafi ah imanka garaamka dahabkeenna dee aynu haynaa saafi ma aha laakiin hal garaam oo dahab ah oo saafi ah oo aan waxba ku jirin iyo wax yar ayaa markaa rubcu diinaarku uu noqonaya oo halka diinaar baa afar garaam iyo waxoogaa yara marka waa garaam iyo wax yaroo la jira hadduu qadarkaa xado oo weliba min xirzi milihi isagoo kale halka lagu xifdiyana uu ka xado shaygaa isagoo kale halka lagu xifdiyo hadduu ka xado hadduu lacag iska masaajid dhex taalla masalan oo waxa weeyaan meeluu qof sii dhigtay uu qaato lama odhanayo waa tuuggii gacanta la jarayey waayo xirsulmili ma taallo hadduu lacag daaradda taallo qaato lama odhanayo waa tuug kii gacanta la jarayay lama odhanayo oo macnaha gacantii laguma goynayo shay kastaba meel lagu xifdiyaa buu leeyahay halkii shaygan oo kale lagu xifdin jiray waa inuu ka qaataa ama jeebka wax lagu haysto ama qasnad lagu ritay hadday lacag tahay ama maqal ku jirta iyo wixii la mid a halkii shaygan oo kale lagu ilaalin jiray waa inuu ka qaato hadduuse wax dayacan qaato isna tuugba ha ahaadee laakiinuu wax dayacan qaato gacanta lagu jari maayo laa milka lahu wax milki ahi waa inaanay ugu sugnayn lahu isaga fiihi shaygaa masruuqa ah ee uu xaday wax milki ah waa inaanu ugu sugnayn oo wax lahaanshiiya ah sida inay isaga iyo qof kale wada leeyihiin oo ay isugu jirto oo dabeedna aada ninkii ah wax isugu kin jireenoo habeenkii dhabacanayo unoo xadaya baad aragtay shayga gacanta lagu jari maayo waayo wixiisii baa ku dhex jira sida kale ha loo edbiyo laakiin gacantiisa la goyn maayo oo la odhan maayo oo lacagtii isugu ken jirtaba qaybaad xadee ama waxa weeye waxbaba isuguma kin jiraane isagaa lehe dee wixiisiibu xadaya oo adiga rabaa inuu kugu qaameeyo shay aad rahan ugu haysay oo rahan uga haysay ama aad wadiico ugu haysay oo uu kuu dhiibtay oo ku yidhi isihay ayuu u dhabcanaya oo waxaanu maantaba u galgalanayaaba isagaa lehe adigunbuu ku cawaraya hadhow doonaya marba inuu ku yihahdo war wixii aan kuu dhiibtay maye waa tahay war nio xalaa la xaday soo lamaba xadina isagaa qaata gacantiisa lama goynayo sidii kale loo edbinayo ama xabsi ha loo diro ama maal ha lagu ganaaxo ama jeedal ha lala dhaco wixii la doonaya kale ha lagu edbiyo laakiin gacanta lama goynayo walaa shubhata shubhana waa inaanay ugu sugnayn fii maali masruuqi minhu kanuu wax ka xadayo masruuqu minhuga kanuu wax ka xadayo xoolihiisa waa inaanay ugu sugnayn wax markaa shubha ah ama ismoodsiis ah ama waxa weeye uu markaa ku gaban karo oo maalka ugu sugani waa inaanay jirin sida asalkii iyo faraxii oo kale asalka iyo farax oo kale waa inagii tilmaanay inay biil isku leeyihiin inay isbiiliyaan oo waalidkuna lab iyo dhadi kuu doonayaba ha noqdee wakhtiyada qaarkood biilka ilmahoodu inuu ku waajibo marka hore aabbuhu ku waajibaa mar labaadka waa inagini awowga maqaamka aabbaha degaya intaa kadib hooyaduu ku waajibaa waa inagii sheegnay dumarkana in biilku ku waajibo inay naftooda biiliyaan iyo inay cid kale biiliyaan oo ama faracoodii ah ama asalkoodii dhalay ah wixii aan ka ahayn gabadha la qabo oo iyada aynu nidhi mar kastaba ninkay ku leedahay hadday maal badan tahay iyo haddii kaleba iyado mar kastaba ninkay ku leedahay laakiin sida kale ragga iyo dumarka labaduba iyana waa la biiliyaa mararka qaarkood macnaa ragga caadigaa baan uga jeedaa ee ragga hadda xaaskooda xaggaa uma jeedo ee ninku shaksiga dakar la yidhaahda ama labka la yidhaahda isna wax waa biiliyaa saynu hore usoo aragnay isna waa la biiliyaa laakiin shuruud bay leedahay marka waa inaan shubhadaasi jirin oo meeshii shubha soo gelin ama gabadhii oo kaleo xoolii ninka wax ka qaadatay oo markii la aggaad waxadee sidaa u yeeshay tihi war xadiidiima jirine waa in yaroo iga dhinaydoo biilku igu silciyaado markaa dee waan ka yaro buuxsanay dabeedna gacanta igaga yaro baxsatay wax biil ka badan manaa qaabkaa waa inaanay noqon oo qofkani qofkan uu wax ka qaatay waa inaan shubha ku sugnayn inankii aabihii xaday waxaa waa inaanay ahayn oo wax ku marmarsoonaya watuqdacu waa la jaraa yaduhu lyumna shaksigaa tuuggaa gacantiisa midig baa la jaraa min mifsal lkuuci jalaqlayda kala goyskeedaana laga jaraa jalaqlayda kala goyskeedaa laga jaraa fain saraqa hadduu xado aaniyan mar labaad qudicat waa la jarayaa rijluhu lyusra adinka bidix baa la goynayaa oo isagana canqowga laga jaraya fain saraqa hadduu xado aalisan mar saddexaad qudicat yaduhu lyusra gacanta bidixna waa la goynaya fain saraqa hadduu xado raabican mar afraad qudicat rijluhu lyumna adinkiisa midig baa la goynaya fain saraqa bacda dalik afku ku qaadaya soo ma hadduu mise ama gumudka gumudkaa go-an buu haba ku qaadee fain saraqa hadduu xado bacda dalika intaa dabadeed cusira waa la ganaaxaya waa la edbinaya wa qiila waxaaba la yidhi yuqtalu waa la dilaya qofka afartii waa xodbo go-an tahay ee misna tuuganimo u badheedhay kaasi shaksiyad aada u xun weeyaane haba la dilo halagaga gooyana waaba layihi laakiin xoog sida xoogga badan le waa sida hore masaladana sidanaa xoog badan uu shiikhu u dhigay aqwaal kalaa jirto waxba ma milixsanayna waa u idaaranayna faslun wa qudaacu ariiqi nimanka loo yaqaano qudaacu duruqu ama burcadu oo dadkii xoolaha qaadanayay baa noocyo ah hadduu shaksigu xoolaha si qarsoon u qaato oo usoo dhuunto oo akhdu lmaali alkhafiya baa sariqada layaha moogta waa xoolahoo si qarsoon loo qaato xirsulmithlina laga qaato dee shaksiga noocaasi ahi waa tuug waana kaynu axkaamtiisa arkayn waa qofkaa gabbanaya ee maantaba raba waxa weeye xoolaha inuu u qaato si waxa weeye markaa qarsoon hadduuse badheedho hadduuse badheedho oo aanu qarsoonayn iyada lafteeda labuu noqonayaa miduun badheedhidiisu inay tahay dafitaan nin la cararaya ama markay u dagnaato muntahibka noocan la yaado bililqaysanaya xoog ba ha cuskadee midna cararid buu cuskanaya ka noocaasiya isagana sharciga sida ku sugan ee adilada saxiixa ku timi gacanta lama jaro tuugna maaha sida kalea loo edbinaya iyo inuu noqdo qudaacu duruq oo waxa weeye qoom iyo qolo burhcadda af soomaaliga inaga burhcad nidhaahna ama dhuljiif waa qolo had iyo jeer meelaha qarsoon ku dhuumata mihi iyo magaalaba oo waddooyinka gala ama waxa weeyaan suryooyinka madow iyo meelaha qarsoon ku gabbada markay kugu soo baxaan ee ku helaanna xoog adeegsanaya oo waxa weeye aan dhuumanayn marka horey kuu gabbanayaan mooyaane oo waddooyinka iyo meelaha leexsan iyo meelahaasi ku gabbada ama si yaroo qarsoodiya bay guriga kugu soo gelayaan laakiin markay kuu yimaadaan rag dhuumanaya ama cararaya maahee quwa bay adeegsanayaan waa kuwan iminka innagaba meelaha moobilada iyo ku qaada qudaacu duruq bay noqonayaan waayo marka hore way gabbanayaan waxaa laga yaabaa meel inay ku gabbadaan yaro leexsan ama madow ama si ah laakiin markay kugu soo baxaan ma gabbanayaan oo niman waxa weeye markaa ama orod adeegsanaya ama si kale adeegsanaya ama qaab kale wada maahay quwa bay adeegsanayaan xoog bay horta wax ku qaadayaan markaa dambe ay baxsanayaan siday doonaan ha ku baxsadeen markay xooggooda fuliyaan laakiin marka hore niman gabasha ku jirta maaha ka noocaasaa qudaacu duruq la yaqaa ama qaadicu ariiq waa qoladaa waddooyinka goynaya qolada noocaasi ah wax ta'wiilah iyo wax markaa ay isleeyihiin waa ku bannaan tahayna ma jirto ee koodii aad weydiisee tidhaahid waar ficilkan aad ku jirtaan ka warran ma bannaan yahay waxay ku odhanayaan xagguu ku bannaan yahay hadduu bannaan yahay miyaanu sidaa yeelin oo ummaddan ummadda ku xadgudbaysa ee dagaalamaysa ayaa laba miduun ah qof wax awilanaya sidaynu ku arki doonno buqaadda qof wax cululubanaya oo isleh waxa weeye waad saxan tahay oo isla saxan nimanka buqaadda loo yaqaano iyo khawaarijta iyo nimanka noocaasi ah waxa weeye iyagu way isla saxan yihin markan ay waxaan wadaan laakiin nimanka qudaacu duruqa la yaadaa islama saxana ahlulcilmiguna waxay yidhaahdaan muslimiinta wax dagaal weyn oo caadi ah oo sharcan dhinac ahaanna u bannaan ka dhex dhaca dagaal muslimiinta caadi ah oo dhexdooda ka dhaca oo waxa weeye dhinac ahaan u bannaan dhinacna aan u bannaanayn ile ma jiro dagaal labada dhinacba u bannaanay dagaal la galo gaal iyo muslim ciddaa doontaba la gal oo labada qolee dagaalamaysaba u bannaanay ma jiro ee dagaalku ama labadaba waa ka xaaraan dagaalamaya ama qowli u bannaanyin weligiiba oo sidaa marka dagaal muslimiini gasho oo dhinac u bannaan oo dagaal caadi ah oo labaa saf laysu gelayo saddex dagaal baa jira mid waa kan qudaacu duruqa waa habaarqabayaasha waa qoladaa jidgooyada gelaysa hadday doonaan boqol ciidana bay noqonayaan oo markaa jidgooyo ah kan oo kale waa dagaal toos loola gelayo ay bannaantahay caadi in loola dagaalamo wax allaaliya waxay awilanayaanna ma jirto inay budhcad yihiin bareedhay waa la og way is og yihiin iyana haddaad tahay maxaa ujeeddaan waa og yihiin inay xaaraam ku jiraan laakiin hawadoodunbay raaceen waana dagaal markaa toos loola geli karo laba muslim ka dhex dhacaya dhinaca dadkan waxooda difaacanayana ay u bannaan tahay kuwan gala ee qudaacu duruqaanay xaaraam ka tahay biijmaci ahlilcilmi oo aanay u bannaanayn waana is og yihiin kuwaa qudaacu duruq baa la yahdaa dagaalka kale ama saddexda dagaal ee macruufkee la yaqaano labada kale mid kastaaba waxa weeyaan waxbay awilanayaan qolada dagaalkan gelaysa oo haddaad khawaarij ay tahay dagaalkooda oo bacdu ahlilcilmina isagiiyo buqaadda isgeliyaan bacdu ahlilcilmina sheegeen furuuq badan inay udhaxayso sida saxdaana ay tahay in farqi udhexeeyo waxa weeyaan khawaarijtu markay dagaalka gelayaan buqaadaynu insha allahu kelmad kaga ishaari doonaaye waxay uga jeedaan maxay wax saxa inay sameeyaan itaalka xumeeya isma laha marka waxbay awilanayaan haddaad tahay maxaad dadka ku laynaysaan way gaaloobeen iyo waxbaa ka sidan iyo waxbay kuu sheegayaan iskama laynayaan qolada mucaaradka ee buqaadda la yidhaahdo ee imaamka muslimiinta ku baxaana iyana waa sidaasi leeg halka buqaadaynu ugu tegi doonaa iyaguna waxa weeye waxbay awilanayaan oo itaalka rag isla khaldama oo cid ku gefa maaha ee markaa tee maxaad u dagaalamaysaa wuxuu ku leeyay miyaan saa iyo saasi dhicin miyaanay jid ahayn in la dagaalamo waxbuu kuu tilmaamaya laakiin kuwan qudaacu duruqu midh kuu tilmaami maayaan waa budh caddaa iska badheerhsan wa qudaacu dariiq nimanka qudaacu dariiqa la yidhaahdo calaa arbacati aqsaamin afar qaybood wey in qataluu haddii ay wax dilaan oo dadkay laynayaan walam ya'khudu lmaala maalkana ma qaadayaan qutiluu yana waa la laynaya hadday wax laayaan oo aanay xoolaahun guraynayn waa niman budcadahunoo ama qabiil kale ha ku cadhogelinayeen ama cidka ama dawlad ha ku cadhogelinayen ama waxay doonaan baa uga jeedeene dadkuunbay laynayan wixii halkaas soo mara ujeeddadii doonaanba ha kala ahaadina kawbay ka siinayaan iyana waa la laynaya fain qataluu hadday wax laayaan wa akhaduu lmaala xoolahana ay qaadaan oo dil iyo dhacba way isku darayaan qutiluu waa la laynayaa wa sulibuu waana la salbinayaa oo waa la dhisayaa inta la laayo oo marka la laayo la maydho oo ile waa muslimiin in lagu tukado ayaa sidaa loo dhisayaa sidii qof taagan oo maalma la daynaya haddaanay markaa qurunmid iyo waxaa samaynaya ilaa saddex maalmood iyo meelahaas ahlulcilmigu tilmaamaa idbin baa laga dhigaya ku quus qaado wey kuwii markaa dhibaatadaa ku jira wain akhaduu lmaala hadday xoolaha un qaadayaan xoolaha ayuunbay qaadayaan walam yaqtuluu waxba dili maayaan waa burcad xoolaha un dhacaya lakiin dadka layn maayaan qofkuunbay isu jebinayaan oo xoolaha ka qaadaya oo u hanjabayaan tuqaacu waa la jarayaa aydihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin si isweydaana lugaha iyo addimada ayaa marba laba la jaraya marka koobaad ay arrintaa ku kacaan gacanta midigoo jaaqlayda laga jaro iyo addinka bidixoo canqawga laga goyo labadaa isweydaarka abaa lagu dhufanaya waa dadka bareerka wax ku qaadaya ama moobil ha qaadayan ama balaayo kale ha qaadayan aan cidna ka gabanay fain akhaafu sabiila hadday waddaduun cabsi geliyaan oo xoolana qaadi maayaan dadna layn maayaan laakiin waddadii bay ku hayaan argagax oo marba gaadhigii soo mara intay joojiyaan ayay odhanayaan bal hadda ukaadiyo bal hadda hebelo fuuloo bal eeg dabeedna markuu xoogaa saawa eego dadka yaro eego iska socda kaasaad s odhanaysaa kii kastaaba talow kala doonaya ma adiga argagaxunbay waddadii ku hayaan oo midba odhanayaa niyo waana joojiyon intay saa noo eegeen ayay nagu yaadeen iska socda dabeedna qof kastaaba argagax baa ku dhacaya oo waddadii bay argagax ku hayaan mar hadday noocaa tahay asaanay cidna dilaynin xoolana qaadayn fain akhaafu sabiila walam ya'khuduu maala walaa yaqtuluu aanay xoolana qaadayn cidna dilaynin xubisuu waa la xidhaya wacuziru waana la ganaaxaya idbin baa lagu samaynaya idbin baa lagu samaynaya marka imaamka muslimiintu qabqabto ee dawladdu nimankaa gacanta ku dhigto waa la idbinaya nimankaa waddada ummadda ku cabsi gelinaya wax allaaliya wax kaloo ay sameeyeen aanay jirin waman taaba minhum kii toobad keena iyaga ka mida qabla alqudrati calayhi inta aan gacanta lagu dhigin ka hor saqadat canhu lxuduud xuduuddu waa ka dhacaysaa xuduuddii ilowbay lo waajibka ahayd ee markiiba laga fulinayay meesha waa ka baxaysaa wa ukhida bilxuquuqi xuquuqdana waa laga qaadaya xuquuqdana waa laga qaadaya wixii ay cid ka dhaceen ama ay cid ka dileenna qisaastii iyo arrimihii nooca ahaa sifo caadiya loola dhaqmaya waa lagu fulinaya haddii laga saamaxana waa la arkaya waa inta aan gacanta lagu dhigin kuwayse soo dhiiba iyagu iskood isu keena intaan gacanta lagu dhigay ee toobad keena kuwa noocaasi a xadkii allena waa ka dhacaya ee isagu ilowbay lowla fulinayay sifo caadi oo qof caadi oo wax sameeyeyna qaabkeed baa loola dhaqamaya xoolii ay qaateen inay mag dhabaan hadday dhaawac geysteen inay bixiyaan ama hadduu qisaas leeyahay loo qisaaso hadday cid dileen in loo qisaaso ama la saamaxo ama diyo laga qaato sidii qof caadiya loola xisaabtamay kase isagaan isdhiibin la qabto xuduud caadiya baa laga fulinaya oo aan saamaxaad lahayn oo imaam iyo cid kale toona aanu saamixi karin marka kolley masaladu de waa masale fiqi oo way hadal badan kartaa haddaynu hore u gudagalno kitaabkana inta inoo hadhay iyo waktigu xoogaa waa kala yaro gaaban yihi markaa sideedaynu kaga gudbaynaa faslun waman qusida biadan qofkii dhib loola soo qastiyo fii nafsihi naftiisa aw maalihi ama maalkiisa aw xariimihi ama caarkiisa oo dumarkiisa iyo rahablihiisa iyo wixii lamid a ee faqaatala dagaalama can dalika arrinkaa isaga ah ka dagaalama ee waqatala wax dila falaa damaana calayhi wax magdhow ah laguma laha wax magdhow ah laguma laha wuxuu tilmaamayaa waxa ay ahlulcilmigu ka cabiraan dafcu saa'il horarka oo la yska dhiciyo waxay ahlulcilmigu ka cabiraan sharafta haddii lagu soo xadgudbayana waa saas ileh oo la doonayo dumarkiisii iyo waxyaaba lamida zina in lagu fuliyo arrinta noocaasiya in la difaaca wey difaacan la difaacayaa sida imaamu shaafici ba kitaabkiisa cajaa'ibta qaba ee umka uu ku bastiyey ma aha qofkan in loo difaacayo oo loo celinayo oo looga hortegayo lidulmihi inuu wax dulmiyey oo xadgudbay macnaha sidaa in looga hortegaya maaha xagga ha ka eegin waayo hadhow waxaad dhici doontaa haddaad dulmigiisa eegto in ilmo yari ku soo weeraraba oo la yahdo ilmaha yari waa iska sebiya ma waxbuu garanaya dii mid yari dhagax kugu boobo ka warran ile ciyaalku waa wareer soo maaha meelahaasay kaa helayaano mid baa dhagax iskaga kaamiisay war xaggaad ka bilowday haddaad tahayd garan maysid ama mid waalan baaba iskaga kaa soo orday oo mindi kugula soo cararay ma waxbuu dulminaya waa marfuucu lqalam waxbaba laga qori maayo markaa masaladu yay isku kaa dabarogi difaacan la gelayaa ma aha qofkan inuu ku dulmiyey hadduu doona waa awr waxaan kugu soo orday awr dad cuna wey ama waaba ey ama waa dameer wareersan soo sidaa maa waaya difaacani wuxuu ku dhisan yahay oo xukumka laga eegayaa ciddan ku soo weerartay ma shaksi aatimahoo daalimahoo xadgudbayba mise ma aha farqi ma leh muslimka ugu fiican ha noqda hadduu doonayo waxaad ka eegaysaa oo masaladu ku dhisan tahay inaad leedahay aniga naftaydu waa macsuum waa naf ilaashan wey cidna kuma xadgudbin uma ogolaanayo cid ku xadgudubta masaladu halkaasay ku dhisanta bartaasay ku dhisanta sidaa aawadeed ayay xitaa masalada tataruska ama gaaladu dad muslimiina inay difaac ka soo dhigato masalada macruufka ah bacdu ahlilcilmina ay yidhaahdeen ilaa saddex shardi haddii la helo maxalulijmac bay noqonaysaa in kastaynu kitaabkeenni usuulu fiqiga markaynu dhigaynay ee naasiru sicdi aynu qowlkaa naqdinay tilmaannayna qowl aasaasle inaanu ahayn ciddii ugu horraysay qowlkaa tidhina aynu nidhi waa imaamu alghazali a'imada sunnada ee naqdiyeyna aynu tilmaanno nidhi qowlkaasi laa ictibaara lahu saddexdaa shardi laa ictibaara laha umase bambaxayno iminka waayo maxalkaasaynu ku ishaarnay ahlulcilmiga ibnu munayir iyo a'immadii ka mid yihiine naqdiyeyna ee qowlku kitaabka iyo sunnada intaba inuu ka hor imanayo tilmaantayna aynu ishaarnay lakiin masaladaa xitaa tataruska lafteedu imaam shaafici siduu umka ku caddaynayo a'immada shaaficiyadana agtooda macruufka ka iyo ahlulcilmiga badankoodaba yani fii hadihi alxaala way banaanaysaa bannaanaanaysaa qofkaa gaalku difaaca ka soo dhigtay in la dilo lihadihi alcilla cilladan aynu sheegnay aawadeed cilladu maxay tahay qofkani miyuu dulman yahay mise ma dulmana maynaan eegayno waxaynu eegaynaa naftaydan loo soo gabbanayo ee hebel baan difaac ka dhiganayaa saan sidaa u leehay aad su leedahay aan leehay war aad is leedahay miskiinka un ka du isaga ayaan adiga dhuunta kaa gelinayaa arrintu taagan tahay waxaa loo difaacayaa naftaydu waa macsuum cid waxa weeye xadgudubtay iyo cidaan xadgudbin cid ku soo xadgudubta uma ogoli cidnaba uma ogoli walaa neef xoolaa uma ogoli inuu ku soo xadgudbo macnaheedu intaasay ka dhigantay masaladu bartay ku dhisanta waa intaas imaamu shaaficina abi xaniifa iyo a'immada la midka aad buu ugu naqdiyey qowlkaa isaga ah isagoo weliba qaab cajaa'ib qabta kitaabkiisa umka oo niqaash ah oo uu tilmaamayo siduu ugu jawaabiyo siday yidhaahdeen ayuu u soo dhigay oo cajaa'ib qabta dabeedna wuxuu tilmaamay masaladu halkaa inay ku dhisan tahay oo marka lagugu soo xadgudbo qofka kugu soo xadgudbay masebiba ma majnuunba macnaha ma sebiba ma caruurba baynu uga jeedna ma majnuunba ma mid waalanba ma bahiima ma mayeedhaanba ma qof muslim oo la dulminayo oo la sido oo adiga lagugu dharbaaxayaba farqi ma leh adiga waajibka ku saarane waxay tahay inaad naftaadaad difaacdo lagugu soo marmarsoonayo waxa weeyaan qaabkan haddaad kan la dulmiyey ka weecan karayso ka ka wax dulmiyayo qura u gudbi karayso fadaaka falamru daahir masaladu madmadow male laakiin hadday tacayunto imaa in naftaada lagu xadgudbo imaa kuwan isxambaarsan inaad disho kuwan isxambaarsan baad dilaysaa cala saxiix raajix macnaha naftan un baa la ilaalinaya manaadka masaladu halkaa wey waxa kugu soo xadgudbaana farqi male miyuu dulman yahay mise ma dulmana hal masalo marka masaladu nafta ku saabsan tahay ama ay xariimka ku saabsan tahay sidaasay u dhigmaysaa amaa hadday xoolaa ku saabsan tahay ahlulcilmigu waxay leeyihiin masaladu waa nooc kale taasi waa gaar weyn oo qof dulman sida kaa la siday oo kale ee mukrahaha ee la qasbay waxa weeye inaad dhiiggiisa ku bannaysato iyadoo wuxuu xoola tahay arrintu sax maaha hadduu qof macsuuma yahay oo muslim ah ama kii kale dimiga iyo waxyaabii la midka ahaa oo cid dulminaysa ay sidoo rabto xoolahaagan inay wax ka qaadato lakiin aan naftaada ku socon ma aha inaad kaa macsuumka a disho oo maal aanu kugu dulmiyin sababkeeda ku disho oo nafta iyo maalku waa kala martaba wey waa kala martaba wey xaaladda noocaasiya waxba ma waajibaysa inaad farac ka qaadaad heli kartaa oo aad tahayd waxba dili maayo ha qaato bal wuxuu doonaye waxa weeye kaa daalimka ahun sidii aan isaga celin lahaa baan falowgeed qabanaya lakin ka miskiinka laygu soo riixayo e waxa weya nabarka un xagga dambe lagaga hayo laleeyahay markaa sidaa ku soco macnaa in la dilo xaaladdaa maaha lakin hadday nafta ku saabsanaato oo naftaada lagu banaysanayo hebel ha dilin waxa weeyaan dabeedna aakhirka adiga lagu gudbinayo ka wadiya isagaba waxa weeye xaaladaasi way bannaanaanaysaa haddaad meel kaloo aada uga weecato aada weydo waxaana si cajaa'ib qabto masalada u bastiyey aymo badan oo imaam shaafici ka mid yahay kitaabkiisa umka waman qusida qofkii loola soo qastiya biadan marka cibaaradaa uu ibhaamiyey ee cidda ula soo qastinaysa aanu tilmaamin sidaasay sax ku tahay waman qusida ciddii loola soo qastiyo cidda usoo qastiyaysa waa ayo yani laa farqa fii dalik wax farqiga oo udhaxeeya ama wax markaa ictibaaroo mid gaara la siinaya ma jira waa caam cidday doonto ha noqoto ama mayaadhaan ha noqoto ama wax kale ha noqoto waman qusida qofkii loola soo qastiyo biadan fii nafsihi aw maalihi aw xariimihi ee faqaatala ka dagaalama can dalik ee waqatala wax dila falaa damaana magdhow lagu male laakiin waxa weeye dafcu saa'ilka waxaa lagu dafciyaa alshal falshal siba sida ay ka fududahay waayo qofka inaad iska difaacayso markiiba dhuunta inaad ugu shubto maaha ee waxaa la rabaa siba siday ka fududahay ee aad iskaga celin karayso inaad marto haddaad iskaga celin karayso qawl oo markaad ku qayliso ee ama aad tahayd war soo gurmadaay uu is odhanayo xagga dambe lagaga agga dambe xagga dambe aad tahayd uu cararayo dee ha dilays haddii hal nabar ku filan yahay labaha ku dhufan hadduu laba ku filan tahay mid saddexaada ku dhufan waayo muxuu dhiiggiisani shaksigan ku bannaanaaday ama neefkan xoolaa in la dilaa ama ilmaha yaree nafta kuu keenay inaad iska celisaa maxay ku bannaanaatay waxa weeyaan waa lidaruura dan baa kugu qasabtay adigu nin weynoo ama xoolo iska ku xadgudba ama caruur ku xadgudba ama dad waalan ku xadgudba maad ahayn dan baa kugu qasabtay waa qofkaa waalan ee toorida un la soo ortaya marka haddaanaad gacantaba ka jibin uu bahasha ku sito adiga naftaadi halis gelaysaa marka dan baa kugu qasabtay maadaamay dani kugu qasabtay ee aanad dagaal u jeedin waxa qura oo kuu bannaan wixii dhibkiisa kaa celinaya ile ninkan dhiiggiisa maad bannaysane waa dafcu darar dhibkiunbaad dafcinaysaa marka addaruurana wixii ay bannayso addaruura tuqadaru biqadariha daruurada waxaa lagu qadaraa qadarkeeda ay leeg tahay addaruura tuqadaru biqadariha qadarkeedunbaa lagu qadara marka inta aad dhibkaa iskaga celin karayso bes intaasunu geyso ha ku xadgudbin oo intaad addin wax kaga dhufato oo fadhiisto ha ku soo noqonin oo weliba madaxana ha sii qaadin taas ma suuragala sida aawadeed baa imaam shaafici kitaabkiisa umka wuxuu ku tilmaamayaa haddii horarku soo weerara buu yidhi oo aad hal nabar ku dhufato oo uu jeesto oo cararo oo intaa kadib aad nabar labaad ku dhufato nabarkaa labaadee isagoo cararay aad ku dhufatay waa dulmi markaasuu iskula kaa soo rogayo is yidhi haddaba si wacan uga dhamee waa horor iminkana kusoo weeraray mar labaadkee ma aragta waa ka soo ordaya awalna isaga kusoo doontay markaasaad is tidhi markaana iskaga celiyo aad mid saddexaad ku dhufatay markaasuu dhinta saddex nabar buu dhintay soo ma kii koobaad ee lagu dhuftay xaq buu ahaa oo horar buu ahaa kaa labaad ee lagu dhuftay waa dulmi kaa saddexaad ee uu marlabaadkii weerarka soo qaadayna ee rogaal celiska soo celiyeyna waa dulmi wey marka waxay noqonaysaa wuxuu u dhintay laba nabar oo bannaan iyo midaan bannaanayn magtiisii saddex meelood meelna waa la bixinayaa nabaradaa loo qaybinayaayo labana waa la hadur yeelaya labana waa la hadur yeelaya marka waa inaanad ku xadgudbinee qadarka loo baahan yahun ka adeegsataa ahlucilmigu waxay tilmaamaan ilaa laba jeer inaan alshal falashal la adeegsanayn ay kuu bannaan tahay marka koobaad ba inaad kaga jarto labadaa jeer waxa weeye marka koobaad hadduu zino ku dhex jiro macnaha idaa urija farjahu ama dakarahu fii farji ajnabiya markuu markaa uu geliyo ama uu isticmaalayo xubin tarankiisa xubin taran haweeney ka xaaraama waa zino xaaladda noocaasiya waxaa kuu bannaan marka koobaad bakurta inaad ka jirto adilada daahirkeedana sidaasaa laga fahmaya waayo zinadii hadduu isagoo ku dhex jira aad taahid bal aan hal nabar ku dhufto inuu ka kaco oo bal aan sugo oo hadhowna mid labaad ku dhufto zinadii way sii socotaa bal inay intaa dhammaataaba laga yaabaa sheekadu marka marka koobaad ba inaad xabad madaxa kaga dhufataa kuu bannaan waaya taasi waa xaalad gaar ah waxaa kaloo la mid ah cinda iltixaami alxarbi marka dagaalku isku dhex isdhex galo ninkii waa isdishay waaba isgasheenba waxa weeyaan waa horarkiibuu isgashaba ma hal toorayo tii reer burcaana wuu sita adna tiibaad seeta ku sidaa maa waayo isgashe maxaa la yeelayaa markaa haddaad istaahay aad tahayd bal hadda kow feerhka koobaad bal hadda suguna ku dafco ka labaad war bahasha marrow buu iska jarayaao caloosha ba isu kaa wareejinaya hadduu doono marka xaaladaana waxaa kuu bannaan inaad culus adeegsato markiiba inaad culus adeegsato mar hadduu horar yahay oo ku soo galay oo war iga tagtaa aad gurto abhisay oo dafku soo yidhi oo bahashii bilaabantay sheekadii dagaalkii bal hortuu feerhka koowaad inuu ku carariyo bal inuu hirdinta ku carariyo sheekadu sheekadu halkaa ma taagna mar haddii dagaalku isku dhex darmay oo faraha ka baxday sheekadii inaad hubka culus adeegsato xaq baad u leedahay waayo waxaa laga yaabaa intaad is leedahay tartiibi inay adiga hal mar mid kama kacdahay kugu dhacdo marka waa inaad waad ka gaadhsiin kartaa mar haddii dagaalka isku dhex darmay oo aan wax kuu kala soocani jirin oo bakooradaan meel marba iskala soo tiigsanaysaan sheekadu aanay ahayn dagaalkii isku darmay waa ninkii xambaaradu cirkaa marayso laisla labarogayo inaad ta ugu culus adeegsato xaq baad u leedahay hadday taasi dhacdana falaa damaana caleyh waxba laguma le qofka وعlى rاakب daab kii daabada fuushanaa korkiisa waxaa damaanu maa atlafatu daabathu magdhabista wixii ay daabadiisu tlfisay wixii daabadiisu ay baabiisay qofkii daabada saarnaa wixii daabadiisaasi ay baabiiso magdhowgeeda isagaa lagu leeyahy shiikuna halka hoose wuxuu inoogu tilmaamayaa in masaladan looga qiyaas qaadanayo baabuurada iyo waxyaabaha casrigan marka la adeegsanayo fii ayaamina axaadira baabuurta waxyaabaa la midka ah waana sidaa ay tahay oo daabadani wixii ay telfiso ee baabiiso hadday ku baabiiso ficil iyada ka yimi oo macnaha adigu dee aada samaysay oo macnaha mubaashara waxay fuqahadu ka cabiraan jiidhitaan iyo wax la mid ah oo ficil toos ah haddii uu gaadhiga iyo daabaddan ad wadatiyo waxaa ka yimaado adaa lagugu leeyahy kaa waduun baa lagu leeyahy mid maalig oo lehna laguma laha cid kalena laguma laha ee kaa wada iyo caaqiladiisi iyo tolkii bay qabanaysaa haddii waxa weeye arrintu aanay tahay sabab oo ficil toosa maaha ee ama gaadhigii baa qallibmay ama taayir ha u baxo ama wax kale ha dhaco iyo waxyaabaa noocaasi ah oo toos qofka umaad jiidhine si alla isaga dhacday gaadhigiiba wa isgediyey wixii la mid a sharcan waxay ku soo ururaysaa in la eego darawalku ma xadgudbay mise ma xadgudbin masaladu halkaasay ku dhismaysa haddii darawalku xadgudbo sida zurca zaa'ida inuu la yimaado xawli dheeraada inuu ku soconayey ama waxa weeye rar dheeraada uu siday ama waxa weeye aalaadka gaadhigu aanay hagaagsanayn oo taayiradiiy waxaasi ka jilacsanayn oo deedna mid iska qarxay ama darawalnimadiisu ay liidato oo darawal fasa maaha iyo waxyaabaha la midka ah haddii xadgudub yimaado darawalka waa korkiisa haddaan xadgudub iman sharciyan cidna laguma laha allaaliyo cid lagu leeyahy ma jirto waa qadar alloo iska dhacay cidna loo raaci maayo laakiin innaga imanka dee waa deeg ma tirhi deeg ma tirhi so sidaa maa ma dhaqaajiyayn wey inkastoo inta badan darawaladaadina iyo baabuurteenna xadgudubkoodu iska macruuf yahay oo la arkayo oo kollay gaadhi xadgudb aan xadgudbayni uu yar yahay misna dee kii aan xadgudbaynin in xaqdarro laga qaata maaha haddii gaadhigu si alla isaga dhaco isagoo darawalku waa darawal fasa tankiisii ma dhaafin xawligii caadiga ahaabuu ku soconayaa taayiradu haddii doonaan waaba taayiro cusub oo wanaagsan oo qadarkii loo baahnaa neeftana lagu shubay waa iska qarxay un taayirkii oo deedna gaadhigii wa islaba rogay waxba laguma laha allaaliyo wax lagu leeyahy ma jirto wax allaaliyo wax lagu leeyahy ma jirto marka masaladaana khulaasadeedu intaas iskaga ururaysa faslun wayuqaatalu waa lala dagaalamaa ahlu lbagyi ehelkii mucaaradka ahaa waa lala dagaalamaa ama kuwii xadgudbay waa mucaaradkaasuna waa lala dagaalamaa bialaaati sharaa'id saddex shardi haddii la helo qolada ahlulbagyiga loo yaqaano waa qolo imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta ka baxaysa daacadiisa oo ama dagaalba la soo doonanayso iyadu markaa mucaarad hubaysan noqonaysa oo dagaal la gelaysa ama waxa weeyaan xaqii ku waajibay bay diidayaan iyada lafteedu waa khuruuj waa bixid wey way ka baxayaano waxay leeyihiin war xaqaa laydinku leeyahay iska bixiya marka la waxa noocaasee laydinku leeyahay sharcan bixiya bay odhanayaan ma yeelayno waa amar diiday samaynaya oo ciidankii dawladda haddii doonaan qayb ka midaba inta halkaa isaga baxdo odhanaysa anagu cidna ka amar qaadan mayno hadday doonaan cidba yeela dagaalamay annagu cidnaba ka amar qaadan mayno xaaladda noocaasiga ee qoladii hadday awood leeyihiin ciidankaasi hadduu ciidan awood leeyahay imaamkii muslimiintana ay diidaan amarkiisii qaadan waayaan oo amar diidda sameeyaan ama ay muslimiintiiba la dagaalamaan oo dagaal caadiyaba soo qaadaan ama midhba ma soo qaadayaan halkaas iska fadhiistaan oo cidna ka amar qaadan mayn leeliyihin waxna ay awilanayaan oo waxbay isku toosisanayaan waa nala dulmiyey mushaarkayagii baa nala siin waayey waxaan kalaa dhacay inaanu dagaalanaa waa waajib sidanaa nalagu sameeyey balaayay shubayaan ee niman waxa weeya iska adyadooday maaha waxbay isku toosisanayaan xaaladda noocaasi a imaamkii waajib waxaa ku noqonaysa inuu qoladaa u diro cid shubhadan ka fayda oo dhibaatadan haysata cid ka fayda oo u tilmaanta inay daacadda imaamka kusoo noqdaan waa in loo diraa hadday markaa amar diidada kusii sugnaadaan oo marka loo tilmaamo inaanay jid lahayn hadday jid leeyihiinna wixii ay jid ku leeyihiin waa laydi marinayaa hortu jidkiina qaata oo imaamka muslimiinta maqla xitaa hadduu jid darro idinkula kaco imaamka muslimiinta lalama dagaalamee jid qaata marka la yidhaahdo hadday diidaan waayo imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta iyo ciddii ka naa'iba ee isaga ka socota hadday xitaa xoolahaaga qaadaan baabkii dafcu saa'ilka horarka iminka aynu sheegaynay laiska celinayey ahlu sunnuhu waxay isla ogol yihiin inuu mustatnan ka yahay isaga waa laga soo reebaya oo hadduu xitaa hororyo xoolahaaga kaa qaadayo ama naftaada soo weerarayo waan iska difaacayaa inaad u dagaalantaa wax kuu bannaan maaha imaamka muslimiinta kuma bannaana waayo fidmada ka imanaysaa ka sii badan difaacaad naftaada difaacayso markaa kuma bannaana oo baabkan dafcu saa'ilka horarkii la iska celinayay isagu waa ka baxaya haddaad xitaa mushahar leedahay iyo haddaad wax kaloo jidku a leedahay waxa ka horeeya inaad amarka qaadato inaad amar qaadataa oo wuu idulmiyey dulmi baa dagaal ii banaynaya ma suuragalaha dulmiga afraadda muslimiinta ayaa dagaalka iyo kuwa la midaba isugu banaanaadaa oo hebelow horornimada iga da haddii kale waa iska kaa celinaya aad odhan doontaae laakiin imaamka muslimiinta lama yidhaahdo waan haddaad iga joojin weydo adiyaddaa waa iska kaa celinaya isaga lama odhanayo maadaamay sidaa tahay waa in cid loo diraa tidhaahdaa war ka daaya hadday ka dayn waayaan shuruuddan aynu arki doonnana ay yeeshaan awood baa loo isticmaalaya waa lala dagaalamayaa ilamaa ay ka hoggaansamayaan wa yuqaatalu waa lala dagaalamaa ahlulbagyi ahlulbagyigii xadgudbay waa lala dagaalamaa bialaaثati sharaa'id baa lagula dagaalamaa an yakunuu fii manaca horta waa inay xoog ku sugan yihin xoogu inay leeyihin quwa oo hadday midhag noqdaan amar diida sameeya waa qudaacu durug kuwaas waa iska hororo wey waa burcad baan leeaha soomaaliya markaa waa inay hortu xoog leeyihiin oo laba ciidanoo isku baaba'ayaa meeshu sheekadu waa inay culus tahay waa in quwa meeshii taalla oo dhibaato badan ay geysanayaan laba wa an yakhrujuu can qabdati alimaam imaamka waxa weeyaan gacan kuhayntiisii iyo mas-uuliyaddiisiina waa inay ka hoos baxaan oo yidhaahdaan amar qaadan mayno nama maamushid annaga waa inay halkaa istaagaan saddex wa an yakuuna lahum ta'wiilun saa'iq ta'wiil ama wax ay waxa weeye ay sitaan oo tirsanayaan oo hunguri mar lena waa inuu jiraa wax macquul ahoo la qaadan karayo waa inay tirsanayaan oo itaalka la is odhan karo war dee qofka malaha intaa aan cilmi badan lahayna intaasi ku timaadaa dee hadduu amar diiddo sameeyo waxa weeye waa u suuragal sida ciidamadoo kale markay gadoodaan ay yidhaahdaan waxa wey mushaahar baa nala siin waaya waxyaabaa la midka waxaa laga yaabaa dad badan inay isyahdaan waa macquul ay yidhahdaan war saddex bilood bay leeyihiin hadday dagaalamaan miyaa lala yaabay hadday amar diiddo sameeyaan maxaa lagu amraya haddii mushaharkoodiba la siin waaya kaanamaa mushaharkani inuu yahay ka lagu amrayo mushaharkuna ka lagu amrayo maya waa xaqay leeyihiin oo ay tahay in loo gudo laakiin ka lagu amrayaa waa suldadda iyo mas-uuliyadda alle uu u dhiibay ciddan u talinaysa taasay tahay in lagu kala dambeeyo hadduu ku dulmiyo iyo haddii kaleba in lagaga dambeeyo maadaamay sidaa tahay hadday wax la qaadan karo la yimaadaan sida qoladii zakada diiday sabinkii abibakar oo kale qaybay isugu jireen qaybo murtadiin ah sida imaamu shaafici aimo badanba ay fii kutubihim ku caddeeyeen qaybay isugu jireen qolo murtadiin ahoo diinta si cad uga noqday iyo qolo buqaada way isugu jireen qoladii abibakarla dagaalami jiray ee wada rido ahlu riddo may ahayn marka kuwaasoo kale waxbay awisheen oo qaarkood waxa weeye markaa waxbay isu dhiibeen oo istuseen oo iyagoo aan waajibaadka kale diinta waxba ka diidanayn oo masaladanna ijmaaceeda iyo arrintan say ugu sugnaatay aan dareensanayn ayay yihahdeen annagu nebigun baanu sakada u dhiibaynay sakadu waa shay jira laakiin nebigaanu u dhiibayna abibakar inaanu u dhiibnaa waajib nagumaa waayo nebigu waa noo ducaynayey fasalli calayhim ina salaataka sakarun lahum waxa weeyaan isaga ducadiisuna xasilooniya deganaan bay noo ahay abibakar nooma ahe muxuu naga raama xoolaha iyagu nagu haystaa muxuu leeya ilowba ilow sakada dhiga yacni waxbay cululubteen ee diin kale iyo diinka bax iyo wax kale iyo sakadu waxa weeyaan sideedaba waajib uma ahay kuwo badan baan diidanayn ee maxaad dhiibidaadu qasab naguma aha iyo qaabab kale isu tusinaya marka haddii qofkii wax isu yaraa maluugaan oo masala isku dabarogto ama xadiisuu si kale u fasiro waxa weeye dee markiiba in lala dagaalamo maaha ila kuwa wadaadda sheeganaya markay doonto masaladu isku dabarogtaa waxaan xasuustaa beri mid dadba dadkuba ka dhaadhicin kari waayey nin uu dhalay oo waalan baa wax geystay oo dad laayay oo markaasaa wuxuu leeyahay layguma laha rufica alqalamu can alaain unbay kaga dhigtay ya waa wadaad moogta waxay kaga dhigtay war nebigu waa kii yihi saddex qalinka waa laga kor yeelay ka waalan waa ka mid xataa yufiqa ilaa uu ka miirsanayo marka adeeran wa xadiiskaa nebigaan haystaa ninkaa waalan wuxuu idiin geystay naguma lihidin munba taagay bartaasunbay kaga dhigtay markaasaa marbaa dembiga adeer laga kor yeelay waan okaadi nebigu dembi ma odhani qalinkaba waa laga kor yeelu halkaasay kaga dhiganta marka qofku way dhici kartaa waktiyada qaarkood isagoo khaldan misna in wax isku dabarogaan uu isleeyahy nas baad haysataa marka hadday nimankani wax itaalka wax isu soo yaraa geygeysteen xaaladda noocaasiya ayay buqaad noqonayaan hadday ise waxay isu geygeysteen muslimiinta kuwa gaalaysiinaya oo kabiirada iyo dunuubta ku gaalaysiinaya yihiin oo waxa weeyaan ictiqaadkii khawaarijta ee faasidkaha ay la yimaadaan markaa buqaad ma noqonayaane khawaarij bay noqonayaan khawaarij bay markaa noqonayaan khawaarijtuna laftoodu dariiqan in la mariyo ayaa fiican oo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan khawaarijta waana lagu bilaabi karaa dagaalka iyagoo aan bilaabin hadday bilaabaanna dee ishkaalba kuma jiro lakiin waxaa fiican iyaga laftooda in la yidhaahdo waxa weeye sharkooda inta laga aamin yahay sidii cali ibnu abi aalib iyo siiradii saxaabaduba ay martay in la laayo maaha waa in sharkooda uun la difaacayo laiska celiya oo waxa weeyaan bidcadooda hoos loo dhiga lakiin in la iska laayo maaha hadduu ictiqaadkii la yimaado iyaga laftoodu markaa sharkooda la arko dagaal mooye wax kale inaanu ku dafcoomayn markaasaa la laynaya buqaadda lafteedana markaasaa la laynaya haddii khawaarijta la gaalaysiiyana oo qowlka ahlusunnaha qolada gaalaysiinaysa la raacana baabka jihaadku gelaya isagu markaa ishkaalba ma laha oo gaalka weliba xadgudbayay sidana dee xaalad kasta way ku banaysan oo waa la layn haddii kale laakiin waxa weya iyaga laftooda sharkoodun baa la celinaya sharkooda ayuunbaa la difaacaya la baabiinaya saxaabaduna saasay ula dhaqmeen iskamay laynin markiiba iyagoo arkaya ra'yigii khawaarijta inay wataan isna iskamay laynin markaa la arko sharkoodu dagaal mooyaane wax kale ku dafcoomayn markaasaa lala dagaa ama ay muslimiinta iyaguba ay soo doontaane ay dhiigooda daadiyaan qoladaa buqaadda ah markay shuruuddaa lala helo ee lala dagaalamo ee shuruuddaa la arko inay ku dhammaystiran tahay waa lala dagaalamaya walaa yuqtalu asiiruhum kooda qafaalka ana ee lasoo qabtana la dili maayo walaa yuqnamu maaluhum xoolahoodana la qaniimaysan maayo ila gaalo maaha walaa yudafafu la dhaawac tiri maayo calaa jariixihim kooda dhaawaca ana lasii dhaawac tiri maayo lagaga sii jari maayo waayo waa dad muslimiina waxaa loo dilayaana waa difaac layska difaacayo sharkooda lana rabo imaamka muslimiinta in lagu soo celiyo gacantooda gacantiisa in lagu soo celiyo gacantiisa in lagu soo celiyo oo ay gacanta imaamka dib ugu soo noqdaan sida awadeed baa imaam shaafici raxmat ullaahi calayh uu u leeyahay haddii waxa weeyaan kitaabkiisa umka ah kitaabka markaa khitaalu lbuqaat wa ahli ridda kitaalka markaa qolada dagaalka lala gelaya buqaadda iyo qolada riddada markuu ka warramayey wuxuu tilmaamayaa qoladaa buqaadda ah inaanay bannaanayn marnaba in gaalo loo adeegsado qoladaa mucaaradka ah ee dawladda ku baxday marnaba inaanay bannaanayn sinabana ku bannaanaan karin in waxa weeye gaalo loo soo isticaanaysto oo loo soo kaxaysto gaalka gaal baa loo kaxaysan karaa marka shuruuddeeda la helo laakiin qof muslima in gaal loo adeegsado wax bannaan maaha mana ogi buu leeyahay anigu kitaabkiisa umkaa markuu masalada kaga warramayo in waxa weeye dhiigga ay ku banaysanayaan dadkan muslimiinta ee mucaaradka ah ee ay la dagaalamayaan inay dhiiggooda ku banaysanayaan diin ahaan iyagoo u laynaya oo ay diin uga jeedaan oo ay diinta daraaddeed kula colaatamayaan iyo inay aniga i hiilinayaan maba kala garanaya buu leeyay nimankan waa ku hiilinayna markaa marnaba bannayn maayo inaan u kaalmaysto cid waxa weeye haddaan doono suldada iyo maamulka anigu aan lahaada buu leeyahy oo muslimiintu weligeedba ha lahaada marnaba ma bannaano gaal inay u kaalmaystaan qof ahludiin ah inay qof gaala yidhaahdaan waanu kugu fasaxnee dil wax dhici karta maaha buu leeyahy marnaba wuxuu kaloo xitaa tilmaamayaa inaanu u adeegsanaynin ahlulcilmiga ama muslimiinta qaybta qabta buqaaddu hadday xitaa jeesato in la laynayo oo le muqbiliina wa mudbiriina waa la laynaya qolada sidaa qabta xitaa ma kaalmaysanaya buu leeyahy allahuma ilaa dee in maamulkiisa ay gacanta aan markaa aan ku hayo maamulkooda oo aan amar ku siiyo intay inala dagaalamayaan ayuunbaa lala dagaalamaya hadday jeestaan lalama dagaalamayo inaad sidaa u caddeeyo mooyaane abadan ma dhici karta buu leeyahy bal xitaa ahlulcadligu ama dadka muslimiinta ee imaamka la socdaa hadday soo kaxaystaan cid gaalo ah gaaladaasi macsuumiin ma noqonayaan waxaanu leeyahay imaamu shaafici kitaabkiisa umka gaalku ammaan wuxuu ku heli karaa oo qura lilkafi inamaa yakuunu alamaanu lilkaf dagaalka inuu ka joogsado ayuunbaa gaal ammaan ku helaa laakiin ma suuragal aha mana dhacayso cid odhan kartaa gaal baan soo adeegsanayaa misna gaalkaasi ammaan buu haystaaye markuu hadhow idinku soo socdo ila imaamkii buu la socdaa ama hebel buu la socdaaye halaynina ma dhici karto waayo gaalku wuxuu ammaan ku helaa oo qura markuu dagaalka iska daayo laakiin gaal dagaalamaya oo hubkiisa ridaya ammaan baan helayaa ma suuragala marnaba ma suuragala waayo waxa weeye weji uu u dagaalamayo oo uba sharciyeynaya baan jirinba waana sidaa imaam shaafici yidhi oo war looma hayo dadka muslimiinta inuu ku laynayo lidiinihim iyo inuu dan innaga uu inoo wado u laynayo yaa fahmaya inuu ku hilinayo u leeyahay adaan ku hilinaya iyo inuu waxa weeyaan diin ahaan u dilayo isleeyahay marba diin ahaan u laa marka nimankaa buqaada ah haddii shuruuddaa laga helo waa la laynaya khawaarijtana saasi leeyihi oo khawaarijtuna ciddii gaalaysiisaana dee sida gaalada caadigaabay ula dagaalamay ahlu sunnaha ciddii muslimiin ku xukumaysayna waxa weeye dariiqan buqaada ayay marinayaan in badan oo ka mid a qaarkoodna waxa weeyaan waxay leeyihiin ibtidaa'anna waa lagu bilaabi karaa iyagaan dagaal ka bilaabin dafcanna waa logu loola dagaalami karaa maadaama xadiista daahirkeedu in badan laga arkayo meesha kula kunta kulantaan ballaaya oo qaabkaa laga fahmayo faslun waman irtadda qofkii ka ridooba can ilislaami islaamka istutiiba waa laga tooba dalbayaa alaaa fain taaba hadduu toobad keeno ay fadaaka falamru daahir arrintu waa caddahay wa ilaa haddii kale miyaa qutila waa la dilaya walam yuqasal lana maydhi maayo walam yusalla calayhi lagumana tukanayo walam yudfan lana aasi maayo fii maqaabir lmuslimiin qubuuraha muslimiintana lagu aasi maayo murtadkaa la dilay faslun wa taariku salaati salaada kii ka tegayna calaa darbayni waa laba qaybood axaduhumaa midkood an yatrukaha waa inuu uga tago kayra muctaqadin isagoo aan rumaysnayn liwujuubiha waajib noqoshiyaheeda fa xukmuhu xukumkiisu xukmu lmurtad xukumka murtadka wey oo murtad isaguna wey wa haani ka labaadna an yatrukaha waa inuu uga tago kasalan caajis muctaqidan isagoo rumaysan liwujuubiha waajib noqodka salaada fayustataabu waa laga toobad dalbayaa fain taaba hadduu toobad keeno wasallaa uu tukado ay fadaaka falamru daahir arrintu waa caddaa wailaa haddii kale miyaa oo uu tukan waayo oo toobad keeni waayo qutila waa la dilaya xaddan xad ahaan baa loo dilaya gaalnimo loo dili maayo wa kaana wuxuu noqonayaa xukmuhu xukumkiisuna xukmu lmuslimiin ay ka xukmu lmuslimiin xukumka muslimiinta oo kale u noqonaya runtii baabka riddada waa baab aada u culus wey aafada jirtaana waxa weeye qof kitaabu dahaara ama kitaabu salaa iyo abwaabta kale ee cilmiga ama dahaarada oo ugu horaysa had iyo jeer fiqiga aan hagaajin karayn oo garan karaynin ayaa arrinta gaalaysiinta ku degdegaya hadda baabkaaba ma yaqaano dhibaatada koobaadna waxay ka imanaysaa jahli iyo hawo wada jira jahli aanu masaladii cilmi u lahayn hawaduna waxay ku dhismaysaa adoo qodobkaa ka kow ah ma cid baa kuu raacaysa dadkao dhan bay ka dhaxaysa cidna uma dhawaynin cidlaan dhaabay warankaama maqasho saas uga jeedaa iminka haddaad taahid labadaa reer kaale kala xukun dee labada reer wuu garanayaa moogta waa hebel iyo hebel wuxuu ka baqayaa hadduu ku xadgudbo labadaa reer mid ka mida uu khalad ka galo oo culimmada kale caddayso in kurta laga jaro markaa naftiisu u baqaya dabeedna wuxuu kuohanaya sheikh anigu masaa'il masaladaa ma aqaane bal cid kale u raadiyo o inaga daaye haddaad laakiin tidhaahid war soomaaliya o dhan ka warran soomaaliya o dhan ma cid gaar ula hadla dee wuxuu odhanaya horta iyaga gaala dheh bal horta gaala dheh iyaga waayo markaa wuxuu is leeyahay dee cid gaara lamaad hadlin laakiin hebelow gaal baa tahay haddaad ku tidhaahid armau dhuunta kugu dhiftaa marka kaa gaarkaa uu iska ilaalinaya laakiin danta guud waxba kama quseeya marka qofkii jahlinaha iyo hawana ku jirto taa guud waxba kama quseeya maadaan gaar wax ku idhi buu leeyahy anugu dadkaasaan la hadlay ama qoladaa dawladdaan la hadlay adiga maxaa kaa quseeya waa arrin noocaasa oo hawo ku dhisan runtii waxaana aada iyo aada u fiican bal hortu in la eego cidda xukunkani ka soo fulay wakhtiyo horena waan idhi iminka qoladan koonfurta iyo dhallinyaradan ka dagaalamaysa in badan waxaad arkaysaa xukun la soo fulinayo qolada dawladda ee murtadiinta qolada caynkan waxaa la shubayo xukunkaa culimo soo saartay oo la garanayo oo ahlu sunne ah oo muctabara ma jirto haddii la yidhaahdo war bal gaaladaba u daayi oo noo sheega culimada tidhi kuwaasaanu la hadlaynaa idinku iskama aamusnaado la heli maayo intii dhibaatada waday ayuunbaana isu fatwootay ciyaartaanu dhinaca iyaga ka wadnaa waa wacan tahay iyagunbaa isu fatwooday cid kale oo u fatwootay oo muslimiinoo ay dhabarka la saarayaan ma jirto waa xukun dabagoosa xagga dambe uu ka go-anya meel lagula eeranaya ma jirto markaa runtii waxaa aada iyo aada u fiican awalan in la eego war horta xukunkani yuu ka soo fulay xukunkan yuu ka soo fulayay cumdo ah kitaabka iyo sunnada lagu dhisay yaa ku dhisay ile kitaab iyo sunna un baa laysugu gabanaya oo nina odhan maayo anaa madaxayga ka keenay hortu yaa ku dhisay ee xukumkan u hela muxuuse u cuskaday mar hortu labadaasu qura in la isweydiiyo iyadaan cidna lagu xadgudbayn cidna la caayayn cidna ceeb kale loo dhimay hadday labadaa u hayaanna ikhwada odhanaysa waxa weeyaan cid baa gaala ah ma diidanin ciddii gaalowda in la gaalaysiiyo laakiin waxaynu leenahay haddaa labadaa cid u haysaan ama culimo muctabaroo la yaqaano oo la garanayo oo weliba dhexdhexaada albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar ma aha ninkaa calanka isagu waxa weeyaan isu lulaye markaa sacabka isu tumaya lama rabo hadduu xitaa soo bambaxayana ha soo bambaxo isaga laftiisu dee ummadda dhexdeeda bal wuxuu ku gaalaysiinayo si cad ha uga doodo haddii kalena oo xukumkaa dabagooskaa uu yahay xagga dambe ka go'an ee aan ahlulcilmi u cuskanayaa jirin kitaab iyo sunnana aan ku dhisnayn waar baadilku ciduu ka soo fulaba la qaadan maaye waxba kama jiraan qoladaa wax gaalaysiinaysaana waxba uma cuskan waa hawo iyo kursi laysku eryanayo allana haynaga badbaadiya fidmada iyada ah intaasi baan kusoo koobaya wallahu subxana wa tacala alam